alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka calىa cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih wصaxbihi wslama tasliima kaiira waxaynu kusoo guda jiray baabu fadli dacafati اlmuslimiina wاlfuqaraaءi wاlkhaamiliin xadiidkii dheeraa un baa inoo hadhay baabka qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi hurayra rabbi raalliha ka noqday can inabiyi nebiga inuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala inuu yidhi lam yatakalam kuma hadlin fi lmahdi xoolka kuma hadlin ilaa halaaatun saddex qof mooyaane mahdigaasi waa sariirtaa ilmaha yar la saaro saddexun baa ku hadlay xasriga noocaas ah waxaa ahlulcilmiga qaarkood ay ku xambaareen inuu yahay reer banu israa'iil ayuunbaa saddex carruurahoo weli aan gaadhin wakhtigii hadalkaa ay hadleen laakiin taasi diidi maysa inay jiraan dad kale oo yaraan ama maaragtay filmahdi ku hadalay waa inagii ku soo maraynay baabkii baabu sabri xadiidkii markaa ghulaamka ilmihii yaraa ee la xambaarsanaa ee hooyadii la hadlay yidhi yaa ummaah isbirii fa inaki cala alxaq markaa saddexdani waa fi bani israa'iil ciise bnu maryama ay axaduhum midkood ciise bnu maryamo weeye oo inuu hadlay markuu sidaa u dhashay ee hooyadii reerahoodii ula timi ilaahay baa qur-aanka inoogu caddeeyey marka ay markaa yaabeen ee ay yidhaahdeen xaggeed ilmahan kala timi reer wanaagsanna waad ka soo jeedee waa kii hadla ee rabbi qur-aanka inoogu balballaadhiyey wa saaxibu jurayjin iyo jurayj saaxiibkii kii jurayj la odhan jiray ilmihii yaraa ee loo nisbeeyey ee markii dambena ciddii dhashay ay caddaatay wa kaana jurayjun jurayj wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa ninkaasoo caabidan cibaadaysta sida markaa riwaayaadka xadiidku leeyahay oon saxiixeynka ku jirin qaarkood ay sheegayaan markii hore nin ganacsadaa buu ahaan jiray oo u shaqaysan jiray kaa ganacsigu marna kor buu u kici jiray marna hoos buu dhici jiray kolkii dambuu yidhi ma aad iska daysidba tijaaradanoo tijaaro ka khayr badan aada la timaadid oo kolkaasuu cibaadada u go-ay xaalkaa laga qaadanayaa nebi ciise inuu ka dambeeyey calayhi salaam waayo atbaacdiisii iyo dadkii ka dambeeyey iyaga ayaa cibaadada in loo go-a iyo sawmacooyinkii iyo arrimahaasi la yimi oo samayn jiray faittakhada wuxuu samaystay sawmacatan saawiyad buu samaystay fa kaana fiiha wuu ku dhex jiri jiray sawmaca waa guri yaroo dheeroo madax dhuubanoo sidaa u taagan markaa xaggiisa hoose kuma jiri jirin xaggiisaa sar u geli jiray halkaasuu kolkaa iskaga cibaadaysan jiro halkaasuu cibaadada ugu go-a ooyadiina way noolayd shawoo mararka qaar bay u iman jirtay fa atathu waxaa u timi jurayjka ummuhu hooyadii wa huwa yusallii xaaluu tukanaayo waqaalat waxay tidhi yaa jurayju jurayjow way u yeedhay fa qaala wuxuu uhi yaa rabbi rabbigayow ummi hooyaday iyo wa salaatii salaadayda macnii cibaaradaasi way soo noqnoqon doontaa waxaa macnaheedu yahay ummii wa salaati ay ijtamaca calaya ijaabatu ummii wa itmaamu salaati ijtamaca calaya ijaabatu ummii wa itmaamu salaati fawafiqnii liafdalihima rabbigayo waxaa igu kulmay hooyaday inaan markaa hooy idhaahdo oo aan ajiibo maadaama waa ii yeedhay iyo salaadaydan inaan iska sii wato o aan dhammaystiro marka labadaa kooda fadliga badani waafaji bay ka dhigan tahay waayahay markaa nin dee iska caabiduu ahaayo nin cilmila mu ahayn oo caalima wuxuu kolkaa u qaatay inay salaadiisa inuu iska sii wataa inay fadli badan tahay oy fiican tahay sidaa awgeed baa fa aqbala wuxuu qaabilay calaa salaatihi ay calaa itmaami salaatihi salaadiisi inuu iska sii dhammaystirto ayuu qaabilay oo fansarafat way iskaga noqotay falamaa kaana min alhadi berri oo kale markay ahayd ayaa atatu haddana way u timi wahuwa yusallii isagoo tukanaya wa qaalat waxay tidhi yaa jurayju faqaala wuxuu ihi ay rabbi ay rabbi ay waa min xuruufi الnidaa waxaana loogu yeedhaa munaaduhu markuu qariib yahay baa loogu yeedhaa ay rabbi ay yaa rabbi rabbigayow umii wa salaatii hooyaday inaan ajiibo iyo salaadayda inaan dhammaystiraa igu kulmay faaqbala wuxuu iska qaabilay calaa salaatihi ay calaa itmaami salaatihi salaadiisi inuu iska sii dhammaystirtuu iska wato falamaa kaana min alhadi berri oo kale haddana markay ahayd maalinkaa labaad berridiis iyo maalinkii saddexaad noqonaya ayaa atatu haddana hooyadii baa u timi jurayjkii wahuwa yusallii xaal uu tukanayo ilaahay baa dee wax ka wada oo mar walba isagoo tukanayuunbay la kulantaa waayo waa nin cibaado u go-ay oo salaad uun iskaga jiru ahaa iyo markaa cibaado fa qaalat kolkaasay tidhi yaa jurayju jurayjo faqaala wuxuu ihi ay rabbi umii wa salaatii faaqbala calaa salaatii ka meel bay isu taagi jirtay oo kolkaasay la hadli jirto oo xagga sare intuu ka soo eego halkaa kala hadli jiray kolkaasay dabeetana iskaga dee noqon jirtay markan salaadunbu ku jiraa gow faqaalat kolkaasay cadhootay markii saddex cisho sidaasi dhacday kolba soo noqoto ay soo lugado ayay markii dambe cadhooto dabeetana kolkaasay habaartay habaar aanay aada ugu sii fogeyn wa qaalat kolkaasay tidhi allaahumma allah yow laa tumithu hadili xataa yandura ilaa uu eego ilaa wujuuhi lmuumisaati dumarka xunxun ee jidhkooda ka ganacsadee zawaanida ah ilaa wejiyadooda uu eego ilaahay uu markaa hadili waay halkaa waxaa laga qaadanayaa qudheeda waalidka iyo xaqiisa in aada la ysaga ilaaliyo gaar ahaan ummada hooyada kas aabbaha kasii horeysa iyo in ducada hooyadu hadday qofka shar maaragtay ugu ku habaarta iyo hadday khayr ugu ducaysaba in ducadeedu ay tahay mustajaaba iyo inaanay marnaba hooyadii raxmadi ka madhnayn oo halkan hadalkan ay markaa waxan ay ku habaartay ee weliba laga aqbali doono wax ka sii daran way ku habaari karaysa oo inaad sidaa tusaale ahaan faaxishada qudheedii ku dhac ama dil ku dhac ama wax ka daran way ku habaari karaysa laakiin waxoogay way ka khafiifisay oo ha dhiman ama ilaahay ow ha dilin ilaa oo dumarka xunxun aada wejigooda aragto intaasay ku habaartay waayo ninkanna markaa waxa u habboonayd oo munaasib u noqon lahayd ama la gudboonaa inuu hooyadii ajiibo oo maqlista hooyadii iyo inuu hooyadii hoo yidhaahdo salaadaasi sunnaha uu ka hormariyo oo alasaxu cinda shaaficiya yani shaaficiyadu sida agtooda asaxa ah ama saxda ah ee xoogga badan salaadu mar hadday sunno tahay ijaabada iyo aqbalista waalidkaa laga horreysiinaya salaada ijaabada waalidka ayaa laga horreysiinaya waayo ijaabadii waalidku waa mid markaa waxa weeye waajib ah salaadan uu qofku ku jiraana waa midee sunno iyo nafli ah haddii laakiin salaad farale uu ku jiro maya inta uu qofku dhammaynaayo u jawaabi maayo oo faralkaa uu gudagalay ayuu horta dhammaystirayaa weeyi waay ee haddii markaa uu nin dee caalimo ama faqiiho ahaan lahaa saasuu u garan lahaa hooyadii buu hormarin lahaa laakiin xadiidka odhanaaya low kaana jurayjun caaliman lacalima ana ijaabatahu ummahu awlaa min salaatih xadiidka sidaa odhanaya macnaha sheegayaa lam yasixa ma asixinoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama sugnaa waay qaala wuxuu ihi fatadaakara waxa ay markaa sheeg sheegeen oo ay soo hadal qaadeen banu israa'iila reer banu israa'iil oo ay ka iska waraysteen jurayjan jurayj iyo wa cibaadatahu cibaadadiisa waar ninkaa maaragteen oo cibaado badnaantiisa oo cajiib halka saas oo kale wa kaanat waxaana jirtay imra'atun haweeney haweeneydaasoo baqiyun zaaniyada marka ah dumarka xunxun ah taasoo yutamahalu laysugu maahmaaha bixusnihaa quruxdeeda ay yudrabu bihi lmathala likamaalih aada bay u qurux badnayd oo quruxdeedaa markaa mathal iyo mahmaah laga loo soo qaadan jiray ama la odhan jiray sida heblaayoo kale ma u qurux badan tahay ama heblaayoo kale quruxdeeda ma gaadhaysaa ya aada bay u qurux badnayd faqaalat kolkaasay tii in shiitum haddaad doontaan la aftinannahu waan fitnayn doonaa ninkaa a sheegaysaan ee markaa khayrkiisa la dhacdeen waan fitnayn doonaa waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa iyaguna way ku waafaqeen inaa iska daa may odhan ee way ku waafaqeen sida alfaadda qaar ay sheegaysa qad shi'na waanu doonnay inudoo soo fitneen marka had iyo jeer ahlu sharku dadka ahlulkhayrka ah way shirqoolayaan oo waxa ay ugu maqan yihiin inay fitneeyaan iyo dhagar bay ugu maqan yihiin khayr uguma maqna waayo shaydaan baa wata waa xertii ibliis fatacaradat lahu kolkaasay u bambaxday ninkiio way isu bandhigtay oo way la hadashay si uu waxa weeye xumaan ugu sameeyo falam yaltafit ilayhaa xaggeedaba ma daymoon cibaadadiisii buu iska watay juuquma odhan ma eegin ya halkaa kolkaa way ku fashilantay ujeeddadii ay lahayd ee xumayd ee weliba ay dadkana kula soo ballantay ee dadkana iskaga dhaadhicinaysay way ku fashilantay halkaa marka hansal buu ka qaadi waayey waay dhinac kale kolkaa ka wareegtay faatat waxay u timi raaciyan nin xoolo raacah oo kaana ahaa ya-wi mid i soo hoyda ilaa sawmacatihi sawmacadda jurayj gurigaa jurayj usoo hoyan jiray ayay markaa u timi fa amkanathu min nafsihaa nafteedii bay u dhiibto ay u makansiisay kaasay isu dhigtay fa waqaca calayhaa kolkaasuu ku dhacay fa xamalat way uuraysatay falamaa waladat waxbaa qadaranoo dee markii ay muddo uur lahayd ee caado ahaan intii dumarku ay caloosha ilmaha ku sidi jireen ay ku siday ayay dhashay falamaa waladat markii ay dhashay baa qaalat waxay tidhi huwa ninkani min jurayjin waxay doonaysaa iyadu jurayj sidii ay kaadhka uga gubi lahayd ee sumcadda ay uga xumayn lahayd unbay doonaysaa qaalat waxay tihi huwa min jurayj halkaa waxbaa xadfan oo waynu iska garanaynaa alfaadda qaarna waabay caddaysay ay fa su'ilat miman haada markii ay dhashay baa waxa la weydiiyey ninkani ayaa kaa dhalay waaina ayo fa qaalat kolkaasay tihi huwa isagu min jurayjin jurayj ninka la idhaahdo ayuu ka ahaaday oo jurayj baa iga dhalay bay tihi way ku been abuuratay haye waa intay doonayeen markaasay arrintii la boodeen oo cirka kor u qaadeen kolkaasay markaa soo qaateen faashashkoodii iyo yaambooyinkoodii iyo waxyaabihii ay meesha ninkan ku dumin lahaayeen faatowhu kolkaasay u yimaadeen jurajkii fastanzaluuhu kolkaasay soo dejiyeen way soo dejiyeen wahadamuu sawmacatahu sawmacadiisiina gurigiisiina way ka dumiyeen oo faashashiyey yaambooyin waxbay xagga hoose kala galeen geg geg geg geg geg wa jacaluu waxa ay gudagaleen yadribuunahu inay garaacaan markay soo dejiyeen gurigiisiina way dumiyeen oo cardaaduqahay ka dhigeen isagiina garaac iyo markaa cay sida alfaada qaar ay sheegayso iyo waxa weeye bahdilaad bay kala daaleen ya waxaa halkaa laga qaadanaya ahlu sharku inta badan inay ku dadaalayaan dadka wanaagsan ee ahlu salaaxa ah inay waxyeeleeyaan waayo xadiidka sida aynu siyaaqiisa ka arkayno tii xumayd ee markii horena iyaga la heshiisay inay wadaadkaa soo fitnayso ama ninkaa markii dambena iyaduba xumaantaa ku dhacday inay ciqaabeen iyo inay markaa caayeen midna meesha kuma kama muuqato ninkaa khayrka lahaabay xaggiisaa u jeedsadeen fa qaala kolkaasuu uhi maa sha'nukum isna dee waa nin ceebka saliimahoo waxba aan geline waxaanba maaragtay shaqo kuma leh warba uma hayo fa qaala wuxuu uhi maa sha'nukum waar maxaa idin helay maxaa igu gelaysaane imika dhacay qaaluu waxay idhaahdeen zanayta waxaad ka zinaysatay bi haadihi lbagiyi gabadhan markaa xun baad ka zinaysatay fa waladat minka kolkaasay kuu dhashay ilmahan sida alfaada qaar sheegaysa kolkaa weliba aada bay ula sii raacraaceen annagaad wadaad isaga kaaya dhigaysa annagaad nin cibaado badan isaga kaa dhigaysa qof wanaagsan baanu ku moodaynaa halkanaad dumarka ugu gabanaysa iyo waxyaaba noocaas ayay waxa weeye way ku qaadqaadeen qaala wuxuu ihi ayna asabiy waar ilmi yaraamee buu ihi fa jaa-uu bihi way keeneen fa qaala wuxuu ihi dacuunii idaaya xataa usalliya ilaa aan ka tukanayo idaaya bal aan tukaday fasallaa riwaayaadka qaar waxay sheegayeen intuu weysaysta buu tukaday laba ragcadood oo taasina waxay daliilu tahay weysadu inaanay ummaddan ku gaar ahayn waxaa ku gaarka ahi waa alquratu wataxjiil ayaa ku gaara ee weysada asalkeedu gaarkuma ah fasallaa wuu tukaday waxaa halkaa laga qaadanayaa marka qofka fitanka iyo arrimaha adage ay la soo dasraan inuu maaragtay xagga ilaahay qofku qaabilo oo ilaahay uu baryo oo isaga uu cuskado inuu dhibaatadaa iyo fitnadaa iyo imtixaankaa ka faydo kaa nin wanaagsan oo ilaahay ku xidhan buu ahaay oo iska caabida xagga rabbigii buu markaa u qayshaday falama insarafa markii salaadii uu ka soo gadoomay baa ata sabiya ilmihii yaraabuu u yimi faacana wuxuu farta ku gujiyey fii bani wuxuu farta kaga gujiyey fii banihi calooshiisa calooshuu sidaa farta ugagu gujiyey wa qaala waxaan uhi yaa ghulaamu ilmayo u yari man abuuka aabbaha waa iyo waar waar waa kuma aabbaha buuhi waxaa halkaa laga qaadanayaa ninkan jurayj la odhan jiray xusnu rajaa'ihi billaah wa hiqatihi birabbih siduu ilaahay jala wacalaa rajo wanaagsan uga filanayey iyo sida rabbigii ugu kalsoonaa qof wanaagsan uu ahaa ilaahay ku kalsoon oo rajo wanaagsan ka qaba oo ahlu yaqiinah waayo caado ahaan qof aanay markaa hadlahayn oon caado ahaan markaa hadal dee lagu aqoon ayuu la hadlay garo soo ma aragtid haddaanu ilaahay jala wacalaa aada ugu kalsoona inuu ilaahay kaa uga hadlin doono si uu u beri yeelo dee waxba mu weydiiyeen waayo caad ahaan ilmo yaroo imaka dhashay dee ma hadlo soo maha waay man abuuka buu yidhi qaala wuxuu ihi fulaanun ay abi aabbahay fulaanun waa hebelka araaci adhi raaca ah hebelka adhiga raaco weeye halkaasay dabadeetana dee ku caddaatay wuxuu inuu been abuur ahaa halkii ayuu waxa weeye ku caddaaday fa aqbaluu waxay qaabileen calaa jurayjin jurayj bay qaabileen yuqabiluunahu xaala ay dhunkanayaan oo wayatamasaxuuna bihi ay isku masaxayaan markii ilmihii yaraadee markaa baraadiisa ay caddaatay waar meel baanu ka dhacnay oo waanu ku qaldannay oo waanu magaranaysa waxaana ahayd marka hore inay wax iska hubsadaan waayo hubsiimo hal baa la siistaa qofku had iyo jeer haddaanu marka hore waxba hubsan oo uu dabeeto xadgudbo oo hadhow ay caddaato waxa uu wax ku saleeyey inaanay waxbaba ka jirin dee waa arrin aada iyo aada u khatar badan wa qaaluu kolkaasay idhaahdeen nabni laka waxaanu ku kaaga dhisaynaa sawmacataka gurigaagii min dahabin dahab baanu kaaga dhisaynaa qaala wuxuu uhi laa may aciiduuhaa u celiya min tiinin dhooba ku celiya kamaa kaanad siday ahayd markii hore dhooba ay ahayd oo dhooba uniga dhisa waxba dahabna uma baahni fa facaluu sidii bay sameeyeen qisada qeybteedaa hore waxaa laga qaadanayaa biru lwaalideyn labada waalid in loo samafalaa qiimaha ay leedahay iyo weliba xaqa hooyadu inuu aada iyo aada u sii adag yahay iyo ducadeeda in la aqbalayo waxaa kaloo laga qaadanayaa umuurtu hadday iska hor timaado in waxa weeye ta muhiimka a lagu bilaabaayo o la horreysiinayo hadday arrimuhu iska hor yimaadaan ta muhiimka ah ayaa la horreysiinaya waxaa kaloo uu tilmaamay alxaafid ibnu xajar raximahu llah faa'iide aada u qiimo badan oo laga qaadanayo xadiidkan wuxuu uhi waxaa laga qaadanayaa ana saaxiba sidqi maca allah laa taduruhu lfitan qofka ilaahay runta u sheega ee saaxibu sidqi walikhlaas ah ya qofkaa fitanku dhibi maayaan laa taduruhu lfitan fitanku ma dhibayaan ninkaasi nin ikhlaas iyo sidqi ku sifaysan buu ahaa ilaahay nin run u sheegay buu ahaa rabbigii caabudayuu ahaa markii fitnada noocaasa ay la soo daristay aadka u khatarta badan ya ilaahay baa jala wacalaa makhraj iyo meeluu uga baxo u yeelay waxaa kaloo laga qaadanayaa intaa ihbaatu karaamaati alawliyaa yani karaamaadka awliyadu inay sugan yihiin oo la sugo waayo inuu ilmahan yar uga dhawaajiyey ilaahay jala wacalaa jurayj ilmahan yar ee imaka dhashay inuu uga dhawaajiyey oo uu hadlay oo uu beri sidaa ku beri noqday dee waa min baabi ilkaraama wey soo ma aragtid waa min baabi ilkaraama fawaa'id aada u badan baa ku jira insha allah sharaxa bukhaariga iyo meelahaasaa ka eegi doontaa qaala wuxuu uhi waa ilmihii saddexaade ee yaraanta ku hadlaye wabaynaa iyadoo sabiyun ilmo yar yardacuu nuugaayo min ummihi naaska hooyadii mara rajulu nin baa soo maray ninkaasoo raakibun fuushan calaa daabbatin daabad fuushan lafdi kalaa odhanaya faris mutakabiraa soo maray faras buu fuushanaa daabadaasoo faarihatin aada loo jarabaray oo isla markaa nafiis ahoo qaali ah daabad aada u jarabaran oo qaali ah ayuu fuushanaa washaaratin iyo hay-ad iyo qaab xasanatin qurux badan sheekhaa inoo fasiri doona macnuhu waxa weeye ninkaa raakibka ahi wuxuu fuushanaa daabad aada u qurux badan oo qiimo badan wa shaaratin xasanatin ay waduu shaaratin buu ahaa hay-ad iyo qaab mid u saaxiiba qaabkaasoo xasanatin qurux badan oo farta lagu fiiqoo la idhaha alla baleega quruxda noocaas markaa sida alfaada bukhaariga qaarkood ku soo aroortay halkaana duu baa lasoo qadaraya wa shaaratin ay waduu shaaratin xasana hay-ad qurux badan oo lala yaabo mid u saaxiibana uu ahaa faqaalat ummuhu hooyadii baa tidhi ilmihii yaraa macnihee naaska jaqaaya hooyadii baa waxay tidhi allaahuma allahayow ijcal ka yeel ibnii inankayga midla haadaa kan oo kale kaa xaragoonaya ee quruxda badan ee ee gaadiidka quruxda badan saaran oo kale ilaahw iga dhig waxaa halkaa laga qaataa in had iyo jeer waalidku xagga manfacelista iyo naxariista had iyo jeer ilmihiisu ka horreysiiyaa naftiisa gabadhani iyadoo nafteediiba xasuusan ayay ilmaheedii xasuusatay garo fa taraka waxa uu sii daayay ahadiya naaskiibuu sii daayay wa aqbala wuxuu u jeedsaday ilayhi ninkii xaggiisa raakibka ahaa fanadara ilayhi kolkaasuu eegay faqaala wuxuu ihi allaahuma allah ow laa tajcalnii midlahu isagoo kale ilaahu hayga dhig uma dabadeetana aqbala wuxuu qaabilay calaa hadyayhi calaa hadyihi naaskiisiio fajacala wuxuu gudagalay yartadicu inuu iska jaqo oo iska mushuqsaday oo maaragtay naaskiisii buu iska jaqay fakaanii waxaad ii mooddaa buuhi abuu hurayra anduru inaan eegaayo ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama wahuwa yaxki isagoo jilaaya irtidaacahu nuugmadiisii ilmaha yar uu naaska hooyadii nuugaayey biusbici biusbacihi fartiisa ayuu maaragtay ku jilaayay asabaabati murdisada ahaatay fii fiihi isagoo waxa weeye afkiisa geliyey wajacalaha wuxuu markaa gudagalay yamusuhaa inuu muudsado yani rasuulku calayhi salaatu wasalaam si ficli ah ayuu ugu tilmaamay sidii ilmaha yar uu naaskii u jaqayay markaa fartiisaa sabaabada la idhaahdo intuu afka geliyey ayuu maaragtay sidaa u muudsanayuu u mushuqsanayey waa tahay qaala wuxuu uhi wamaruu waxa ay soo mareen bijaariyatin wamaruu waxay la soo mareen haddana bijaariyatin addoon wahum iyaga oo yadribuunaha garaacaya oo wayaquuluun wakula zanayti waad sinaysatay saraqti waxbaad xaday wa hiya iyaduna taquulu le xasbiya allah ilaahay baa igu filan wa nicmalwakiilu ay wahwa ilaahay nicmalwakiilu mid la tala saartana ka u wanaagsan weeye ama wa nicma waxa wanaagsanaaday alwakiilu mid la tala saartana ay huwa ilaahay baa u wanaagsanaaday markaa kolkaa la dhibaayo xaqdarrada lagu dhibaayey la dulmiyaayey iyaduna kelmaddaas qiimaha badan unbay ku celcelinaysa xasbiya allahu wa nicma alwakiil kelmaddaasina waa kelmad ay fiican tahay qofku inuu carabkiisa baro gaar ahaan cinda shadaa'id markay dhibaatooyinku la soo dasraan sida cabdillaahi bnu cabbaas uu sheegay saxiixa bukhaariga ku soo aroortayna waa hadalkii uu yidhi nebi ibraahim markii dabka lagu tuuray isla markaa nebi maxamedna uu yihi calayhi الsalaatu wasalaam markay ku yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum faqaalat umuhu hooyadii baa tidhi allaahuma allah ow laa tajcal ibnii inankayga ha ka yeelin midlahaa tan oo kale tan la dullaysanayee la garaacayo oo kale ee addoontaaha iska dhiban oo kale ilah ha ka yeelin fataraka waxa uu ka tegay alradaaca nuugmadii wanadara ilayha xaggeeduu fiiriyo faqaala wuxuu ihi allaahuma allah ijcalnii iga yeel milaha iyadoo kale fahunaalika xaaladaasi ama markaasi ayay taraajacaha isku celiyeen alxadiida hadal warkii markaasay hooyadii iyo ilmii yaraa warkii isku celiyeen oo isweydaarsadeenoo macnihii sababta ay u kala duwanaadeen ay weydiinaysa faqaalat waxay tidhi hooyadii mara rajulu nin baa soo maray ninkaasoo xasanulhayaati hay-ad qaab qurux badan faqultu waxaan idhi allaahuma ajcal ibnii milahu ilaahay ow inankayga kan oo kale ka yeelo faqulta adna waxaa tidhi hooyo allaahuma laa tajcalnii milahu isagoo kale ilaahay oo hega yeeli wamaruu waxay haddanay nala soo mareen bi haadihi lamati addoontan wahum iyagoo yadribuunaha garaacaya oo wayaquuluuna la zanayti waad sinaysatay saraqti waxbaad xaday waqultu waxaan ihi allaahuma allah ow laa tajcal haka yeelin ibnii milaha inankayga iyadoo kale ha ka dhigin waqulta waxaa tidhi allaahuma jcalnii milaha ilaahu iyadoo kale iga dhige dee maxaa dhacay say wuxuu jiraa qaala wuxuu ihi dabadeeta waladkii yaraa ina dalika rajula ninkaasi kaana wuxuu ahaa jabbaaran in markaa isweynaysiiyo oo dadka doonistiisa iyo hawadiisa ku qasba oo kibraaniya ayuu ahaa yah faqultu waxaa idhi allaahuma laa tajcalnii milahu ilaahu isagoo kale ha iga dhigin oo markaa walow daabad qurux badan ha saaraado oo nin aada u xaragoonayo ha noqdee laakiin qof xun oon wanaagsanayn buu ahaay oo ilaahay markaa xaggiisa aan ku fiicnayn siduu ku ogaaday ilaahay baa ku ilhaamiyey jala wacala sooma aragtid ilaahay ayaa ku ilhaamiyey waa tahay wa ina haadihi tanna yani haweenaydan addoonta ah yaquuluuna waxay leeyihiin zanaytii waad sinaysatay walam tasni manay sinaysan wasaraqti bay leeyihin waxbaad xaday walam tasriq waxna may xadin waqultu waxaa idhi allaahuma jacalnii milaha ilaahw iyadoo kale iga dhig dhinaca markaa uu leeyahay ilaahw iyadoo kale iga dhig waxa weeyaan xagga addoonnimada iyo dullinimadan iyo quurhsigan ay dadku quurhsanayaan iyo liigistan iyo dhinacan maaha ee waa xagga berinimada ay macaasidan lagu ganaayo berida ka tahay soo ma aragtid xagga berinimada ay macaasidan berida ka tahay iyo xagga inay tahay qof ilaahay tala saaranayso ku kalsoon oo ilaahay cuskanayso xasbi allahu wa nicma alwakiil leh ya dhinacyadaa fiican ilaahow iyadoo kale iga dhig weeyi muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim waa isku waafaqa qaala wuxuu ihi almuumisaatu bidami lmiimi lulaa miimka hore kolka la gudo wa iskaani lwaawi wawdana la reebo athaaniya labaad wa iskaani lwaawi wawdana la reebo wa kasri lmiimi thaaniya miimtaa labaadna lahoos dhigo almuumi wa bisiini lmuhmala siinkaa dambe bilaa dhibcidana la akriyo almuumisaatu wahuna iyagu azawaani waa dumarka zinaysto weeye azawaani qaala wuxuu uhi walmuumisatuna azaaniyatu weeye waa mufradkii qaala wa qowluhu daabbatun faarihatuna bilfaa'i kolka la akhriyo faariha ay xaadiqatun xariifada weeyo macnihii jarabaran oo la tababaray oo nafiisatun qaaliya qaala washaaratuna bishiini lmucjamati wa takfiifi raa shiin marka la akhriyo radana aan la shadin wa hiya iyadu aljamaalu daahiru waa quruxda muuqata ee fi lhay-ati xagga qaabka iyo walmalbasi xagga labiska intaba xagga hay-adda qofku u samaysan yahay iyo xagga labiska uu xidhan yahay waa quruxda ka muuqata iyo sansaanka fiican weeye wamacnaa taraajacal xadiidana ay xadahat isabiya ilmihii yaraa ayay markaa waxa weeye u warantay waxadaaha isna u warramay weeye wallaahu aclam kaa xadiidka qeybtiisan dambena waxaa laga qaadanayaa dadku had iyo jeer waa indha ku garaad leh bani aadamku oo wixii iyagoon hoos ugu sii dhaadhicin waxaa iska muuqmuuqda iyo iska quruxda iyo gawaadhidaa cadcad iyo madaxnimadaa iyo maalka iyo waxaasay iska jecel yihiin laakiin arrimahaasi haddii ay raacdo alla kacabsi iyo qofku inuu halkeedii dhigo ilaahay uu kaga cabsadona dee waa wax fiican haddii laakiin qofkuu yahay qof xun oo faajira adduun badan iyo gaadiid qurux badan iyo waxa weeye maro qurux badan midnaba waxba u tari mayso xadiidkaasina waa xadiid aada iyo aada u fawaa'id badan meelaheeda ha loo raajo qaala wuxuu yihi baabu mulaatafati اlyatiimi wاlbanaati wa saa'iri dacafa cilmigu qiimuhu leeyihin xadiidka qeybtaa hore waa laga qaadanayaa qisadaa jurayj oo kale oo di waxa weeyaan u ahaan laa nin cilmi leh dee hooyadii maba habaarteen oo habaarkaniba kuma dhaceen oo salaada ama waabu ka bixi lahaa oo hooyadiibu ajiibi lahaa ama waabu khafiifin lahaa sida alimaamu nawowi uu leeyahay oo intu soo khafiifiyo hooyadii la hadli lahaa hooyo maxaad u baahnayd ama dee halkaa kale ama ha ka daba tagabe sooma aragtid kaa cilmi la-aantu dhibteeday leedahay moogta adoo khayr doonayo o isla markaa wanaag la kaalay ayaa laga yaabaa in jahliga iyo cilmi la-aantu ay meel daran kaa tuurto baabu mulaatafati اlyatiimi wuxuu baab u yahay in loo waxa weeyaan debecsanaado loo dhibriyo agoonka iyo walbanaati hablaha iyo wasaa'iri dacafati dadka kale ee daciifiinta ah sida addoomihii dumar raggii iyo dumarkiiba iyo wixii lamid iyo walmasaakiini masaakiinta dadkii ahaa in loo dhibirsanaado loo debecsanaado walmunkasiriina iyo dadkii qalbi jabsanaa tusaale ahaan dhibaatooyinku ku dhaceen ama laxaad kale ah oo dadkan ay dhaahdaan baahiyo gaar ay leeyihiin walixsaani ilayhim iyo in loo samafalo washafaqati calayhim iyo in loo naxariisto kuwa iyo watawaadic watawaaduci macahum macooda in la ysdhul dhigo oo markaa la yska kibrin la isu dhudhigo oo lala sheekaysto oo lala fadhiisto oo loo naseexeeyo oo qalbigooda la kabo wakhafdi ljanaaxi lahum iyo garabka in loo raariciyo macnihi waxa weeyaan arrimaha aynu sheegayn iyo wixii la mida loola yimaado wixii lagu dhaamo la siiyo wax la baro soo dhoweeyo aan la iska kibrin hadallo khatarahoo markaa ka tarjumaayo in la liigaayo ama la xaqiraayo in laga ilaaliyo ya qof indhala baad aragtaa waxaagan indhoolkii maxaad leedahay hadaad tidhaa ka war ya waa dhibaato waxa weeye aada iyo aada u xun deed laakiin soo dhaweyso oo tidhaahdo insha allah ajarkeedaa ilaahay ku siin doona ma ilaahay baa kuu soo celin doona bab ma laha wa waxa weye khayr lala ciyaarsiiyo si wanaagsan loo tarbiyeeyo wahaakada arrimahaas islaamka ayna faraaya islaamka sidiisa haddaynu ugu dhaqmi lahayna walaalayaal waxba inagamay xumaadeen laakiin mushkiladdii waxa weeye islaamkii waana la sheeganayaa wax badanna markaa oo ka midana lagu dhaqmi maayo qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi wakfid u dabciyo u raarici janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina dadka mu'miniinta ah ya u tawaaduc weeyo si naxariisla ula dhaqano isu dabci wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wasbir nafsak naftaada ku xabis maca aladiina kuwii macooda yadcuuna caabudaaya rabbahum rabbigood bilghadaati gelin hore iyo walcashii gelin dambaba yuriiduuna xaalay doonayaan wajahu wejigiisa walaa tacdu yay lalin caynaaka labadaada indhood canhum iyaga yay ka lalin turiidu adigoo doonaya ziinata alxayaati dunyaa quruxda noloshan iyo xayaatadan adduunyo waa hawlalin kuwa markaa maalka iyo mansibka iyo sharafta iyo waxaa leh xaggooda hawlalinin aayaddan horena waynu usoo marray bal waxa ay ku soo degtaiyo sababu nusuulkeedana axaadiistaynu ku gaarhi doonaa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fa amalyatiima agoonka miyaah falaa taqar ha xoogin maalkiisi iyo wixiisiiyo haka markaa xoogin oo haka dhicin aya adba agoon baad ahaan jirtay sida aayaadka horeba ay sheegayaan wa ama saa'ila qofka saa'ilka ah ee wax weydiista miyaa falaa tanhar ha hiifin isagana hadalaan markaa fiicnayn ha ku odhan daad wuxuu haysana si haddii kalena hadal wanaagsan ku dheh waimaa tucridana canhum ibtigaaa raxmati min rabbika tarjuuha faqul lahum qowla maysuura imaa in wax loo dhiibo haddii loo hayo waa imaa in marka hadal wanaagsan lagu yidhahdo waxba hadda ma hayno marka insha allah ilaahay waxna soo geliye marka waanu kula socon doonaa ma waa kaa warhayn doonaa iyo wixii lamida qofki waa iska missin waxba ma hayo wuu qalbi jabsan yahay waxbuu dareemayaa in markaa la kaba weeyo kor niyadiisa iyo yaayuulkiisa loo soo qaado kor marka wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ara-ayta bal waxaad ka warantaa aladii midka yukadibu beeninaya bidiini qiyaamaha beeninaya bidiini ay biljazaa abaalmarinta iyo qiyaamaha beeninaya fadalika kaasi aladii midka weeye yaducu riixaya alyatiima agoonka riixaya xaqiisa ka riixay walaa yaxudu kumana boorinayo calaa acaami lmiskiin ay calaa icaami lmiskiin miskiinka in la quudiyo ku boorin maayo yani isaguna waxba siin maayo dadka kalena ku boorin maayo kolka xaqii ilaahay iyo kii aadamaha labadaba uu dayacay xaqii ilaahay inuu dayacay waxaa u daliilaa dee qiyaamihii iyo markaa abaalmarintii iyo xisaabtiiba uu beeninaya xaqii addoomaha ilaahay inuu markaa waxa weeye dayacayna waxaa u daliila fadalika aladii yaducu lyatiima walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin waa ahlu naarkaasi marka wa can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu waxaa laga wariyay صaxaabigaasi wa awalu man ramaa sahma fi sabiili اllah qaala anahu qaala inuu yihi waxaanu ka mid ahaa saxaabadii waktigii fitanku ay yimaadeen fitanka ka dheeraaday buu ka mid ahaa iskaga fogaaday ee fitankii aan ka qeybgelin marka waktigii hore iyo markaa inuu miskiin ahaan jiray iyo waxyaabihii soo maray qaar ka mida ayuu inooga warramaya kii dambena mujaahid buu ahaayoo xoola inuu yeesho waa inagii axaadiidta kusoo marray qaar markii uu xanuunsada ee xajat lwadaac uu rasuulku soo booqanaya calayhi salaatu wasalaam iyaloo ahaa maal baan leynay yarun baanay dhexlayse ma sadaqadaystaa xadiiskaa xagga hore waynagii kusoo marray qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn maca nabiyi nebiga xaalaanu la jira sala allahu calayhi wasalama sitata nafarin lix markaa qof baanu ahayn markaa sitadaasi khabarkii kaanaday noqon doontaa macadanna waa la xaalayn doonaa kunnaa waxaanu ahayn maca nabiyi nebiga xaalaanu la joognay calayhi salaatu wasalaam allama la jiray sitata nafarin lix qof baanu ahayn faqaala wuxuu ihi faqaala waxay idhaahdeen almushrikuuna mushrikiintii waxay ku yidhaahdeen linabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam urud firdhi haaulaa'i kuwan firdhi kuwan iska masaakiintahay waxba haynin iska furdhi laa yajtari'uuna calayna yaanay nagu soo dhiirani yaanay nagu soo dhiiran oo aanayna baran haddaanu dee markaa iyagoo kula joogno kula soo fadhiisanno oo aanay nala qabsane iska furdhi horta kuwan iska eri si aanu adiga kula fadhiisano markaa dadka iyagan sharafta leh horta kuwan iska furdhi kuwan iska masaakiintaha liita ya saasay markaa yidhaahdeen wa kuntu waxaan ahaa bu uhi sacad ana aniga iyo wabnu mascuudin cabdillahi bnu mascuud alhudali iyo wa rajulu nin min hudaylin hudayl nimanka la idhaha ka tirsan markaasi dee ama cabdillahi bnu mascuud walaalkii cud buu ahaa ama markaa nin kale abu ahaatee wallahu aclam iyo wa bilaalun bilaal baanu ahay afarta ah iyo wa rajulaani laba ninoo lastu aanan ahayn usamiihima mid magacaabaya iyo laba ninoo aanan magacaabahayn ayaanu ahayn buu yidhi fa waqaca waxaa ku dhacay fii nafsi rasuulillaahi nafta rasuulka ilaahay waxaa ku dhacay sala allahu alayhi wasalama maa shaa allahu ilaahay wuxuu doonay an yaqaca inuu ku dhaco faxadaa nafsahu naftiisu ugu sheekeeyey wuxuu doonay inuu ku dhaco oo tusaale ahaan inuu is yidhi baa iska dhici karta dadkani waa dad islaamay oo islaamnimadii soo galay oo gacanta lagu hayo oo macaankii iimaanka dhadhamiyey oo iyagu markaa waxa weeyaan diinta dee way ku jirayaane aarmay maslaxadii ku jirtaa dadkan kula hadlaaya ina la soo dhoweeyo oo diinta loo bandhigo oo ay sidaaba markaa ku islaamaan oo dad kale soo eegto oo iyaguna ay sidaa kusoo gacan galaani aarmay maslaxadu caynkaa ku jirta فأنزل الله تعالى إلahy baa waxa uu soo deجiyey ولا تطرد الذينa يدعوuنa ربهم بالغdاة والعشhي يuريiدuنa وجهه ha eryin kuwa waxa weeyaan rabbigood caabudaya gelin hor iyo gelin dambaba maعnي wktigood o dhan rabbigood caabudaya يuriiduuna وجهه iyagoo wejiga ilaahay doonayo إkhlaaص ku صifaysan rawaahu msلم marka ilaahay baa taa uga digay kuwaa la macahow oo ku sabir oo la joog oo ilaahay la caabud oo ha eryin ya waxaana uu ilaahay ku sifeeyey masaakiintaa biaxsani awsaafihim awsaaftoodii ugu wanaagsanayd baa ilaahay ku sifeeyey sidayna ilaahay caabudayaan yani gelin horiyo gelin daba macni waktigood oo dhan kuwa rabbigood caabudaya yihiin inay ahlulkhlaas yihiin dad ikhlaas ku sifaysan oo ilaahay wejigiisa doonaya ya iyo wixii lamid ah markaasaa aayaadka ilaahay ka sii warramaayey maa calayka min xisaabihim min shay wamaa min xisaabika calayhim min shay fatatrudahm fatakuuna min aaalimiin aayaadka waa la sii waday ha eryin baa la yidhi waay waxaa haddaba halkaa laga qaadanayaa dadkaa iska masaakiintaa inaan la yaraysan oo waxa weeyaan markaa aan laga santaagin oon la iska kibrin oonad sodhan waad ka shaar weynta ee labadaa nin ee uu yidhi sacd ibnu abi waqaas lastu usamiihima ma ihi ku magacaabaya waxay ahlulcilmigu leeyihiin waxaa dhici karta inay ahaayeen abubakar iyo cali radia allahu canhuma oo iyaguna waktigan hore markaa ka mid ahaa dadkii rasuulka la macahaa ee muslimiinta ahaa ma garat oo muxuu magacaabi waayey waxaa laga yaabaa dadkan uu kolkaa u sheegayey inay aada u istibcaadsan lahaayeen arrinka noocaas taas suuragal maahay in abubakar iyo cali waktigaasaa loo caydhinayay oo haddii la yidhaahdo ka waran waxay ka mid ahaayeen abubakar iyo iyo caliba min ashraafi quraysh bay ka mid ahaayeen dad markaa iska masaakiinahoo ay quursanayaan may ahayn ashraaftii quraysh bay ka mid ahaayeen ma faanta dad agtooda qiimo kulana way ahaayeen maxay markaa u diidan yihin haddaa inay iyagu la fadhiistaan waxaa laga yaabaa inay ku colaadinayeen markaa islaamnimada islaameen mar hadday islaameen dad dee xeradoodii ka baxay ayay u arkayeen oo markaa inay quursadaan oo haddii allaba kuu rooy ay iska soocaan oo ay iska ilaaliyaan oo iska dhowraan ayay la noqonaysa qaala wacan abi hubayrata caaid bni camrin ilmusaniyi waxaa laga wariya saxaabiga abi hurayra oo la odhan jiray abi hubayra caaid ibnu camr la odhan jiray magaciisa wahuwa isagu min ahli baycati ridwaan baycadii baycatu ridwaan dadkii ka qeyb galay buu ka mid ahaa radia allahu canhu oo baycatu ridwaan sulxulxudaybiya intaan u dhicin bay dhacday waxaana baycatu ridwaan loogu bixiyey lianna raalli ahaanshihii ilaahay bay sabab u noqotay waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara ana abaa sufyaana ataa waxaana ahlulcilmigu markaa isku qabtaan saxaabadii baycatu ridwaan ka qeyb gashay ahlu baycati ridwaan iyo ahlu uxud saxaabadii uxud ka qeyb gashay dagaalkii uxud iyomaa fadli badan oo horeeya markaasay qaar badan oo kamid ahlu cilmiga horreysiiyaan ahlu baycati ridwaan qaarna reer uxud bay horreysiiyaan waxaana ahlu cilmiga reer baycatu ridwaan horreysiinaya ka mid ah safarin sida nadmigiisa ku taala safariniyu raximah llah ma garata nadmigiisaad ka eegi adurat lmudiya la idhaha ciraaqa qudhiisu wuxuu horreysiinaya alfiyadiisa xadiidka marka ahlu baycati ridwan afdaluhum صidiiqu uma cumaru wabacdahu lcuثman wahuwa alakar awfa caliyu qablahu khulfu xuki qultu waqowl lwqfi jaacan maliki wasitat lbaquna falbadriya fauxudu faahlu baycati lmardiya isagu markaa reer uxud buu horreysiiye cafwan ana abaa sufyaana abaa sufyaan abaa sufyaanna magaciisa waxaa la odhan jiray sakhr ibnu xarb ibnu umaya ibnu cabdishams ibnu cabdimanaaf buu ahaa ataa wuxuu soo maray calaa salmaana salmaan buu soo maray salmaan alfarisi radia allahu canhu iyo wa suhaybin suhayb bnu sinaan arumi wa bilaalin iyo bilaal mawla sidiiqi radia allahu canhu fii nafarin iyagoo markaa ay maca nafarin koox saxaabada ka mid ah ee la joogo uu helinayay ama koox saxaabada ka mid a iyagoo dhex jooga oo kami markaa ku jira ayuu soo maray waktigana abu sufyaan gaal buu ahaa weli ma islaamin oo halkuu ku soo maray waxay ahayd madiine oo wuxuu madiine yimi abu sufyaan waktigii heshiiska rasuulka iyo quraysh heshiiska ay ku jirtay muddadaa dhexdeeda ayuu markaa madiine yimi oo kolkaasuu soo maray nimankan oo meel fadhiya fa qaaluu waxay idhaahdeen dabadeeto markuu soo maray maa akhadat kamay markaa asiibin ama kamay qaadan suyuufullaahi ilaahay seefihiisu min caduwi illaahi cadowga ilaahay ma akhadahaa halkii munaasibka ku ahayd halkay ahayd seefaha ilaahay kamay qaadan waxay u jeedaan cadowga ilaahay seefaha ilaahay markaa kumay dhicinoo dee may dilin oo in seeftu ay jiidho oo la dilo ayay ahayd bay leeyihin hadalkaana weliba way maqashiinayaan iyagoo waxa weeyaan arrintaa isaga dee ku beergoynayay waayahay ilaan waktigan gaal buu ahaa waana dee waxa weeye dagaalkii uxud ninkii hogaaminaya buu ahaa saxaabada faraha badan ay ku dhinteen cadow buu markaa hore u ahaa dee islaamka iyo dadka muslimiintaaba markaa saasay u hadleen hadalkaa ay ka yidhaahdeenna dee sax buu ahaa waay faqaala abu bakrin abu bakr baa dabadeeta yidhi radia allaahu canhu e ataquuluuna ma waxaa leedin haadaa hadalkan lishaykhi qurayshin odaygii quraysheed iyo wa sayidihim sayidkooda waar ma quraysh odaykoodii iyo sayidkoodiiba hadalkan ku leedin buu ku yidhi ya ka waxay ahlulcilmigu leeyihiin wuxuu abubakar sidaa u yidhi oo u difaacay wuxuu ku soo dhaweynayay hadalkan abu sufyaan oo uu doonayay bal inuu dee dadka mu'miniinta usoo dhawaado oo islaamnimada uu jeclaado bal wax ku baydhaan qalbigiisa wax ku baydhaan oo ilaahay hanuuniyo saasuu u jeeday ee xiise kaleoo ka hayay ama caadifad kaleoo qabatay may ahay faata nabiya nabigu u yimi sala allahu alayhi wasalama abubakar oo fa akhbarahu warkiibu u sheegay abubakar markii uu sidaa u radiyey hadalkii saxaabadaasi ayuu maaragtay waxoogayis yidhi aniyo mala meel baad ka dhacdo su rasuulka u yimi oo kolkaasuu u sheegay wa qaala wuxuu ihi yaa abaa bakrin abubakarow lacallaka ma lagaa yaaba aqdabtahum inaad ka cadhaysiisay raggaa odayaasha ah oo intay hadal ka yidhaahdeen abu sufyaanka gaalka ah dabeeta adiguna aada radid oo tidhi markaa hadal dee aada ka hor her ka horgeysa ma lagaa yaabaa inaad ka cadhaysiisay lain kunta haddii aad tahay aqdabtahum mid ka cadhaysiiyey wallaahi lain kunta haddaad tahay aqdabtahu mid ka cadhaysiiyey laqad aqdabta rabbak rabbigaa baad ka cadhaysiisay rabbigaa ayaad ka cadhaysiisay fa ataahum abu bakar baa u yimi oo ku soo noqday oo faqaala wuxuu uhi yaa ikhwataa walaalahayow aqdabtukum ay aaqdabtukum miyaan idinka cadhaysiiyey qaaluu waxay idhaahdeen markaa saxiixa muslimkana saasay ugu taalla aqdabtukum oo hamsatulistifaamti baa xadfana ee aqdabtukum nusqadaha qaarna waabu ku yaalla haddii aqdabtukum ay idiin taallana waa la macno un dhimale aqdabtukum ay aqdabtukum miyaan idinka cadhaysiiyey qaaluu waxay idhaahdeen laa may yakfir allahu lak ilaahay baa kuu dembi dhaafiyaya ukhaya walaalkayagiyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey markaa xadiidka shaahidka ku jiraa waxa uu yahay ee sheekhu uu soo arooriyey ee dadka masaakiinta ah oo salmaan iyo suhayb iyo bilaal iyo ay ku jireen oo rag raga ahaa inaan la quurhsan ee cadhadooda la yska ilaaliyo awliye ilaahay bay ahaayeen junuuddii ilaahay bay ahaayeen ee cadowga ilaahay markaa u babacdhigaye meesha ka saaraayey markaa dadka noocaasa in la yska ilaaliyo cadhogelintooda iyo kaxanaajintooda iyo hadal markaa ay ka diraan in lagu yidhaahdo in la yska jiraa xadiidka laga qaadanaya taasina waxay ka muuqataa warkaa rasuulkeenna sharaftali uu siiyey calayhi salaatu wasalaam abubakar sidiiqu hadihi lumma oo uu sheegay hadduu ka cadhaysiiyey dadkaa saxaabadaa inuu rabbina ka cadhaysiiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu soo noqdo oo had iyo jeer markaa gardarrada ama wixii meelka dhaca aanu sii wadin waayo alrujuucu ila alxaqi fadiila watamaadi fi lbaili radiila bay ahlulcilmigu yidhaahdaan waxaa kaloo yidhaahdaan alrujuucu ila alxaqi khayru min altamaadi fi lbail qofku inuu xaqa usoo noqdaa ka fiican inuu baailkii kusii maaragtay waxa weeye madaxadkaaduu sii wato sifada noocaasana saxaabada rasuulka madax ku ahaa iyo kow ku ahaa lamber kow iyagaa ku ahaa balada siduu sidiiq si deg dega ugu soo noqday eeg isla markiiba isma si adkayn markiiba ugu soo noqday walaalayaal miyaan idinka cadhaysi waxaa kaloo laga qaadanayaa cafiga iyo tasaamuxa in lagu dadaalo waxba had iyo jeer walaalaha muslimiintii qalbiga isugu qaban oo qofka xataa haddii uu kaa jiro ama hadal uu kudha aada iska cafido sifadaana waxaa iyadana lambar one ku ahaa saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayh waxba umay qaadin sidiiqu haadihi lumma wax alla waxay u qaadeen ma jiro markiiba waxay idhahdeen laa waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii walaalkaaga muslimka ama saaxiibka ama ardayga wax wada dhiganaysaan uu ku idhaahdo hadal kelmad hadduu ku idhaahdo inaad si fiican un ugu xambaarto marka oo maxmal xasan ah aada waxa weeye ku xambaarto waxba aanad dhinaca xun ka eegin muxuu kaaga jeeda ama muxuu sidaa ku yidhi waxba aanad odhanay khayr un aada ugu xambaarto iyo marka horeba hadal markaa waxun laga malaysan kara ama laga qaadan kara in laga feejignaado laa bay yidhaahdeen yakfir allahu laka yaa ukhay qowluhu uu yidhi ma akhadahaa meesheedii ku munaasibka ahayd kamay qaadan ay lam tastawfi xaqahaa minhu waxaa looga jeedaa lam tastawfi kamay oofsan xaqahaa xaqeedii minhu isaga oo macnihii dee kurka kamay jarin weeye ama may dilin aa weli kumay dhicin seeftile lama helin cadowgaa ilaahay bay ujeedaan wa qowluhu yihi yaa ukhayana ruwaye waxaa la wariyey bifatxi lhamsati wa kasri lkhaa'i wa takfiifi lyaai yaa akhi in sidaa la idhaha walaalo wa ruwiya waxaa kaloo la wariyey bidami lhamsati u in la idhaha wa fatxi lkhaa'i wa tashdiidi lyaai khadana la kordhiga yadana la shado oo la idhaha yaa ukhaya marka waxay noqonaysaa haddii la idhaha yaa ukhaya min baabi tasgiir bay noqonaysaa dabdigaa dambena waa ka uu ku gaabsaday sharaxa muslimka sheekhu oo sidaas uu dabdiyey dabdigaa hore yaa akhiyana wuxuu uhi nuskhad bay sidaasi ku dhacday laakiin sida uu sharaxay uu ku gaabsaday sharaxa saxiixa muslimka sidaa dambe weeye yaa ukhaya tasqiirka noocanina dee tasqiirku waa baab ka mida abwaabta luqada carabiga maqaasid kala duwan baana loola yimaadaa mararka qaar litaxqiir baa loola yimaadaa halkan markaa taxqiir lagama wado ee waa tasgiiru taxbiibin wa tarfiiqin waayahay waa macnihii tasgiir tilmaamaya isjeclaysiin iyo udhibrin iyo walaalnimo in loo muujiyo wax la mid ah ayuu muujinayaa mid markaa dee lagu xaqirayo ma aha sida siyaaqaba ka muuqata qaala wuxuu uhi wacan sahl bni sacdi radia allahu canhu waxaa laga wariyey sahl bnu sacd qaala anahu qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalama ana aniga iyo wakaafilulyatiimi agoonka qofka koriya biljannati jannada dhexdeeda xaalaanu ku sugannahay haakadaa sidaasi oo kale ayaanu nahay wa ashaara waxa uu ku ishaaray bisabaabati murdisada iyo walwustaa fardhaxada wa faraja waanu kala kaxeeyey baynahumaa dhexdooda wa faraja ay wafaraqa wuu kala fogeeyey baynahumaa saasuu kala fogeeyey rawaahu lbukhaariy markaa sida labadaa gacmoodoo sidaa loo kala durkiyey aanay kollayba u kala fogeyn ayaanaan markaa jannada dhexdeeda darajadaydu aanay u kala fogeyn baa rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam aniga iyo qofka ee koriya ee kafaalo qaata qofka agoonka ah agoonkana waxaa la idhaahdaa qofka aabbihii uu dhintay isagoo aan qaan gaadhin ama ha labaado ama ha dhadigaado qofka isagoon qaan gaadhin aabbihii dhintay ayaa yatiim la idhaahdaa yatiimka in la kafaalo qaato oo la ilaaliyaana waa arrin aada iyo aada u weyn ajar badan baana qofka kafaalo qaata uu ku helaya qaala wakaafilulyatiimi alqaa'imu waa qofka ku quma biumuurihi arrimihiisa ee koriye ee beeliya ama u shaqeeya ama waxbara adigu qofka dee gacanta saacidaadda u fidiyo weeye oo sideedaba ilmaha yar ee agoonka ahi waa qof dee aabbihii waaye isagoo yar markaa xanaankii iyo naxariistii iyo dulka korintii aabbaha ka maqan soo ma aragtid marka waxbuu dareemayaa waxbuu tabayaa garo waxbuu tabayaa nooc sibuu u qalbi jabsanya waa qof wax tabaaya marka maxaa la doonayaa in la kabaa la doonayaa in la kabo sidaa awgeed baa xadiid ahlucilmiga qaarkood ay quweeyeen rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in xataa madaxa loo masaxo madaxa loo salaaxo ilmaa yar agoonka madaxa inaad saa ugu salaaxdo naxariis bay muujinaysaa moogta arrintaasi inay qalbiga qoysaa rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid labadii xaafid ibnu rajab iyo ibnu ibnu alxaafid ibnu xajar iyo alxaafid ibnu rajab alxambali labaduba ay quweeyeen qaala wuxuu uhi وعan abi hurayraةa radي الlaه عanهu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslm kaafilu lyatiimi agoonka ka koriya agoonkaasoo lahu isaga u sugan ow ligayrihi ama gayrkii u suganaana aniga iyo wahwa isagu ka haatayni sida labadaasaanu isku nahay fi ljannati jannada dhexdeeda xaalaanu ku sugannahay wa ashaara wuxuu tilmaamay araawi raawigu wahwa malik bnu anas weeyaane bisabaabati fartaa waxa weeyaan sabaabada ah ee markaa la idhaahdaa in murdisadan idhaahno asabaaxna waa la idhaahdaa iyo walwustaa fartaa fardhaxada abuu sidaa ugu tilmaamay sida labadaasi aanay u kala fogeyn ayaanu jannada markaa isku nahay oo aanaan ugu kala fogeyn rawaahu muslim jannaduu gelayaa weliba darajo saruu ka gelayaa weeye ka camalkaasi waa camal aada iyo aada u weyn inuu yahay baa halkaa laga qaadanaya qaala wuxuu uhi waqowluhu uu yidhi alyatiimu agoonka lahu isaga u sugan ow ligayrihi yacni agoon isaga u sugan maxaa loo jeedaa taasuu macnayn doonaa agoon isaga u sugan oo isagu uu dhalay waa sida inay dee hooyadii koriso oo kale ilmihii soo ma aragtid len iyadaa dhashay haddana waa agoon moogta ama ayeydii ay koriso ayeydii hooyo ama ayeydii aabbo ama awowgii uu koriyo ama waxa weeyaan markaa uu koriyo qof kaloo qariib ahi sida adeerkii ruma walaalkii qof kaloo qariibihi markaa uu koriyo oo waxaasoo dhan adoonkaasi dee lahu isagu usugnaanaya isagaa cid u xiga weeye waay wuxuu uhi macnaahu waxa weeye qariibuhu qof u dhow aw ilajnabiyu min agoon u dhow isaga oo qofkii qariib la ah aw ilajnabiyu minhu ama mid ajnabi ka ah oo ka durugsan ha oo qariibkii wuxuu noqonayaa lahu kii ajnabiga ahna wuxuu noqonayaa ligayrihi falqariibu milu an takfulahu waa inay kafaalo qaadato oo kale u muhooyadi aw jaduhu ama awowgii aw akhuuhu ama walaalkii aw kayruhum ama dadka kale oo min qaraabatihi qaraabadiisa ka mid a wallahu aclam ajnabigina de waa qof ka fog inuu maaragtay kafaalo qaato marka agoonkaasi ama mid qariibkaaga ha ahaado ama mid kaa durugsan ha ahaadee inaad kafaalo qaadataa khayrka aadka iyo aadka weyn bay leedahay oo lagu helayaa weeye macnuhu halkaa aynu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih waakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online